habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kusoo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idineena waxaa ugu waaweyn muddadii maamulka gobolka wuu qabtay buufinta mootooyinka uu gabagabo marayso iyo darawallada qaar oo cabasho ka muujinaya dadweyne caraysan uu la wareegay xarumihii maamulka magaalada boorame kadib bannaanbaxyo maanta ka bilowday magaaladaasi ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka oo maanta xilalkooda la wareegay dowladda federaalka soomaaliya oo mar kale maanta ka soo dejisay magaalada muqdisho muwaadiniin laga soo daadgureeya dalka ay colaadda ka taagan tahay ee suudaan qaar ka mid ah waa qaar ka mid ah dadweynaha maamulka puntland oo ka aragti dhiibtay wax kabeddelka lagu samaynayo dastuurka puntland iyo xulka qaranka toddobiyo toban jirada soomaaliya ee ka soo haray tartanka qaramada qaaradda afrika oo lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay sideedda bisha may sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahayeen qodobada warka iyaga habeen ugu dooroon markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay muddadii maamulka gobolka banaadir uu qabtay buufinta mootooyinka ayaa mareysa heer gabagaba iyadoo qaar ka mid ah darawallada ay cabasho ka muujinayaan arrinkaasi waryaha iyaga maryan ladana xuseen ayaa eegeysa warbixinta warkan
saaka waxaan soo kacay koo iyo tobankaan soo kacay feelaan soo galay marnaayaan joogaa ma fahanti ilaa keesinaya mootooyinka marooyin wax oo la deenayno ma jiro ma fahanti
dhowaan ayay ahayd markii maamulka gobolka banaadir uu soo saaray digniintii ugu dambaysay ee la xidhiirta inaa markaasi magaalada lagu arki karin mootobajaaj aan buufsanayn iyadoona maalmo qura ay ka harsan yihiin muddadii loo qabtay halkaan oo ah isbitaalka lanzareeti ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxaa aad u soo buuxdhaafiyey mootobajaaj aad u badan oo markaasi doonaya in loo buufiyo qaar ka mida wadayaasha mootobajaajta oo goobta aan kula kulannay ayaa sheegay inay aad u saluugsan yihiin habka ay shaqada u socoto islamarkaana ay dareemayaan musuq maasuq walow dadka qaar ay sheegeen inay soo dhowaynayaan go'aanka dowladda waasdhowahay ma fahanti laakiin horta meeshaan wax shaqa ka socoto tumaba jirtaba ma fahanti adduunkan lacagaa lagu socdaa ma fahanti nin walba haddaa lix waa furaa ku leeya geli saaka waxaan soo kacay koo iyo tobankaan soo kacay feelaan soo galay marnaayaan joogaa ma fahanti ilaa ay keesinaya mootooyinka marooyin wax oo la deenayno ma jiro ma fahanti marka waxaa waaye guddoomiyaha gobolka shan iyo toban maalin oo qabtay shan iyo tobanka maalin lix maalinaa ka dhiman inta la buufiyey intaan la buufiy intaan la buufinaa badan yaa ani laba mootaan leeya hadda ey labadaada a iyo biyaan ka rabi labadaada biya ay gu soo aadeen ay xanuuna imaan karo wax wax kasta ay imaan karo qofaa kaa xanuunsan karo maalintii maalinta biyi kugu soo aado ee maalinta shaqaynayso adi ma shaqaynayso qofkaan waxaa waa dhibaato xoolaha soo kaleeto xoolihiina waxaa waa dhibaata ku maraya waxaa jirta caqabad badan oo dhanka darawaliinta ka mid ah iyo badrooniyada u dhexayso maadaama qofka badrooniga oo mootada uu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu shaqo kale haysto ama aysan hayn arrimo kaletood oo ku howl jiro ilaahay kuma tiraahdaane waxaa laga yaabaa mootada inuu wax yar ka gaadaayo oo manaafacaad fiican oo asiga ka sugaynin balse waxaa jira qof ilahay kuma tiraha kiire laga rabo ilahay kuma ilmo dugsu dhigtaan baayo kaletood oo famili haystaan xaasna ku qabo meel oo laga yaabay inuu laba xaas leeyahay xataa oo meel kala degan waa laga yaabaa marka caburin saa'idee dowladda nagu haysaa dhibkaas waxaa waaye dhammaan haddii loo fiiriyo dhanka darawaliinta dhibay ku yihiin annagana dhibay nagu tahay marka waxaan jeclaan lahayna dowladda inay noo dhimriso canshuuraadka naga farageliso maadaama hadda maanta meeshan caqabad badan aan kala kulno oo ka mid tahay ilahay kuma dirahdaane in uu baabuur yimaado qoryo wato oo yidhaaho shaqada waa xayiran tahay ayadoo xihan tahay birta ilahay kuma dirahdaane muuse suud ilaa gadaal ay xihan tahay isgooska saaka ilaa hadda feel baa ku jirnay waa dad dhib bannaan nahay ilahay kuma dirahdaane waxa uu ordayno feelka aan soo galno ma ahan danaheenna ee waana la qasbaa dad la qasba ayaan nahay dad xoog loo sheegaha ayaan nahay ilaahay kuma dirahdaane ma dhihi karna hadda awood ma sheega karno dhihi ma karno mootana la buufi maayo wax ma diidi karno marka wardow warqado ku yaalaa ninkii yidhi waa nin xaniya leh annaga xaniya meliin marka waxaanahay maato birimageedaan nahay laakiin waxaa jeclaanayna madaxweynehena inuu noo dhimriyo shacabka soomaaliya haddaan nahay taasaa codsadaa adeer waa aad iyo aad bay u hagaagsan tahay waa go'aan dowladeed waaye go'aan dowladeedna in la fuliyaa waajib ah marka go'aanka dowladda in la fuliyo waaye yaa aniga shaqadayda alxamdulilah waa iska fiican tahay ilaahay mahaddiis waa weli layma buufinin safkaan ku soo jiraa laakiin
waxaanu ku qanacsannaha dowladda amarka ay bixisay in macnaha si cadaalada waddanka oo macnaha oo ku shaqeeyo mootooyinka la buufiyo kala dambeyn ay yeelato aad iyo aadaan ugu faraxsanaha mootaan leeyahaa moota haddaanan lahayn maa imaan lahayba mootaan leeyahay hadda waxaa la dhahay milkilaha la rabaa maaho macnaha qofkii oo mootada ku qorneed oo asaga iska lahay aa la rabaa saas darteeda ay keentay biyay noqotay waana ku qanacsanahay dhibaatada jirtaa waxay tahay meesha wax laga bilaabay maxaa yeele magaalada jaamkeeda mootaaley sabab uma ah markii runta laga sheegay sharciga jiraa wuxuu yahay waddadiioo jaame ah waxaa imaana gaari dowladeedaa imaana barshibiyeedkoo ka tuuriyeyna mootaaley way arkayaan way daba raacayaan balse taraafikoo kaleeto meel walba haddii la dhigi lahay ninkaa sharci wadan la qaba lahay markaas waddada jaamka ma jiri lahayn waddada taraafika waxay joogtaa maka almukarama bis dowladda dhan maka almukarama le waayo haddana dhibaatada kaloo jirta waxay tahay ninaa laba mooto iska leh ee e b oo ka dhigtay ninkii kaloo u waday asaa maalin walba wadana ninkii kaloo u waday ilmow ko
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga marya ladanee dhinaca kaleetana dadweyne cadhiisan ayaa waxay la wareegeen xarunta dowladda hoose ee markaasi boorame kadib banaanbaxyo rabshado wata oo maanta halkaasi ka dhacay waryahayaga abuukar dayax ayaa dhammaystiraya
banaanbaxyo waaweyn ayaa maanta ka bilowday magaalada boorame ee caasimadda gobolka awdal ee gobollada waqooyi ee somalilan waxaana la arkayaa dadweyne fara badan oo caraysan oo isugu soo baxay gudaha magaalada boorame ee gobolka awdal waddooyinka waaweyn ee magaalada ayaa lagu arkayaa boqolaal shacabo kuwaas oo gubaya taayaro sidoo kalena ku qaylinaya erayo ka dhana maamulka gobolka iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wararku waxa ay sheegayaan in shacabku ay la wareegeen xafiiska guud ee barasaabka gobolka waxaana xaaladdu hadda ay u muuqataa mid faraha ka baxday iyadoo goobo hor leh oo ka tirsan gobolkaasi banaanbaxyadu ay kusii fidayaan shacabka caraysan ee isu soo baxay maanta ayaa tabashadoodu waxa ay ku sallaysan tahay tabashooyin badan oo muddooyinkii dambe soo jiitamayay waxaana arrintu ay cirku isku sii shareertay kadib markii askari ka tirsan ciidanka maamulka lowya cadde uu dilay nin taliyo ahaa oo lagu magacaabi jiray qadar maxamed caynaanshe dadku waxa ay ku baaqayaan in toogasho lagu fuliyo askarigii falkaasi geystay waxaana haatan la arkayaa dadweyne buux dhaafiyey waddooyinka waaweyn ee magaalada boorame xaaladda maanta ka taagan magaalada boorame ayaa u muuqata middii laascaanood taasoo markii dambe isu beddeshay dagaallo iyo duqaymo xooggan oo weli ka taagan gudaha magaalada laascaanood ma jiro dhaqdhaqaaq ganacsi iyo isu socod dad oo ka socda magaalada boorame marka laga reebo dibadbaxayaasha caraysan ee isugu soo baxay gudaha magaalada
aad buu mahadsan yahay waryahayaga abuukar dayax wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka ayaa maanta la wareegay xilalkaas oo uu horaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya u magacaabay waryahayaga cali aadan ayaa dhammaystiraya faahfaahinta murtan munaasabadda xil wareejinta wasiiru doolaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ka dhacday xarunta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee magaalada muqdisho munaasabadan oo ahayd mid heersaraha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wasiiru doolaha xafiiska ra-iisul wasaaraha maarayaha duulista rayidka agaasimaha wasaaradda iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada bashiir macali cali wasiir wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dowlad soo dhowaada ku soo dhowaada wasaaradda gaadiidka ku soo dhowaada saaxiibada idinka horreeyey mas-uuliyiinta idinka horreeyey iyo shaqaalihii wasaaradda ku soo dhowaada ku soo dhowaada shaqo qaran oo adag oo culus ku soo dhowaada ku soo dhowaada nabad iyo wada shaqayn ku soo dhowaada intaas ayaan idin leenahay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sulub axmed firin oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xilka ku wareejiyo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda
waxaa farxad iyo sharaf weyn iya maanta inaan marlabaad hortiina soo istaago anoo ku faraxsan inaan wareejiyo xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka anoo ku faraxsan inaan wasiir ku-xigeen ka soo noqday wasaaraddan oon ka soo shaqeeyey muddo yaroo kooban soona bartay lana soo shaqeeyey shaqaale aada u wanaagsan oo xirfadooda aqooneed iyo kartida ay u leeyihiin dowladnimada aada u ballaarhan waxaan rabaa shaqaalaha wasaaradda guud ahaantood inaan midhmidh u salaamo ay salaanta iga guddoomaan maalintiisa ugu keen dambeysay halkan aan ka hadlayay waxayn waxaan ballan qaaday oon idiin sheegay inaan idinka idin kamid ah soo saas mayn ahayn waxaan rabaa inaan haddana idiin sheego inaana idinka dhex bixin dhankooda wasiiru dowlaha cabdikariin caddow xaydar iyo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada axmed jaamac cumar oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in howsha wasaaradda ay horey usii wadi doonaan waxba hadlaymaayo wax walba la wanaajinayo waxba la hadlaymaayo insha allah waxaa ku bulshaami jiraan waxaa waaye inaan wax toosino wax saxno maahane inaan wax hadlaynaa markaa ma dhici doonto insha allah waxaa waaye hawshan waa wasaaradduna wasiiray leedahay wasiirkeeda haddaan mar hore isbaabsantihiin wasiirka shaqada la wado annagoo dan wasiirkan maarata la shaqaynayna haddii ilaa yidhaahdo
waxaa lanoo magacaabay waa xil xilkuna waxa weeyaan waxa uu wataa mas-uuliyad waana mas-uuliyad qaran sida uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka dhawaajiyeen wuxuu yihi ra-iisul wasaaruhu siyaasadda waxaan usoo galay inaan jannada ku galo aniguna siyaasadda waxaan usoo galay inaan jannada ku galo
intaa kadib wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa xiriirka u kala wareejisay mas-uuliyiinta cusub iyo kuwii hore gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya farduuse cusmaan cigaal ayadoo sheegtay in wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka ay wasaaradda wax weyn ay kusoo kordhin doonaan soo dhawaada kusoo dhawaada wasaaradda dulista hawada xarunteeda dhexe oo maanta aan ku sameynayna xilwareejinta labadeena wasiir cusub runtii hadal badan ma harin waxaan rabaa inaan awalan wasiirada u hambalyeeyo soona dhaweyno oo maaragtay maanta xilka la wareegay waa khuburo sidii la sheegay xildhibaan cabdikiin walaalkay xildhibaan baan isla nahay golaha shacabka askula jirnaa iyo wasiir axmed oo runtii dulimaasi soo shaqeeyey ah marka waxaan rajeynaynaa inay nagu soo biiriyaan dhiig cusub fikir cusub iyo saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn runtii cusub oo wanaagsan dhinaca kale xil wareejinta kadib ee wafdigu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada cabdikariin cadow xaydar ayaa waxay u kicitimeen xarunta gaadiidka booliska ee degmada cabdicasiis halkaas oo xoolo deeq ah oo loogu talagalay ciidamada sugaya amniga caasimadda kula wareejiyay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maanta waxaan rabnaa halkan inaan ku wareejinno laba neefoo geela oo la siinaayo ciidanka amniga caasimadda sugay maadaama wasaarad kasta wareejinaysay annana kuweeniyaan maanta keennay waxaa nala jooga wasiir xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga labadii neefna nagala wareegaya oo geel ahaa oo aan ugu tala galnay inaan ku wareejinno ciidanka ciidanku waa ogtihiin shaqada ay noo hayaan iyo siday caasimaddu isku beddeshay amnigeedu iyo sida maaragtay qaraxyadii iyo dhibaatadii nooga yaraadeen oo u mahad celinaynaa ciidamada furinta taagan ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maxamed cali xagaa oo la wareegay labada neef oo geela ayaa wasiiru dowlaha ugu hambeliyey xilka uu maanta la wareegay ugana mahad celiyey deeqda ay maanta soo gaarsiiyeen
laba hambaliyaad leedahay hambalyada wasiirnimada iyo hambalyada geelaad igu wareegtay labadaba waan kuugu hambalyanaya waa ku faraxsanahay ilmayaasheeda waxyaheeda oo dhan ay noo wada yimaadaan waan inaga mahad celinaynaa jasaakumullah khayr wax kale maaha ujeedka aanu geela u ururinayna ama golaha wasiiradu ay ansixiyeen waxa weeyaan inaan tusno wiilasheenna amniga haya caasimadda oo runtii ka dhigay magaalo madaxda muqdisho meel laysku hadlayn karo sida caasimadaha kale caalamka sidaas darteed waxaan tusaynaa inaan garabkiina taagan nahay oo ay ku faraxsannahay shaqada ay hayaan waajibaadka ay ka soo baxeenna aan uga abaalcelin uga dhigayno cali aadan axmed warbaahinta dalsan muqdisho
gudaana warkeebin adacaawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ee khiyaarteena dhegeysataa waa nageyntaa cid warka iyagu seego ay xidib kaga barbaaran karaan barahan internetka ku leenahay nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel